bsm اllaahi الرaxman الraxim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamad wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu cabdالرaxman الnasaa-iyu raximah اllah tacalى bab الnahyi can اlintifaaci bijuluud الsibc iska reebidda la yska reebay caddaynteedii ay u baab yahay can ilintifaaci in lagu intifaacsado bijuluudi sibaac dugaagga maqaarkiisa wa bihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciidin can yaxyaa wa huwa bnu saciidin alqaطaan can ibni abi caruubata wa huwa saciid bnu abi caruuba can qataadata can abilmaliix can abiihi ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa can juluudi sibaac nebigu wuxuu reebay dugaagga haraggiisa ayuu reebay riwaayadan marka can abilmaliix can abiihi waaye alimaamu tirmidi wuxuu jaamiciisa ku yihi laa naclamu axada qaala can abilmaliix can abiihi gayra saciid bni abi caruuba saciid keliyaa yidhi can abiihi ku daray kadib wuxuu sheegay imaamu tirmidi dariiqi shucba ayuu wariyey can yaziid rishk can abilmaliix can الnabiyi sal l slam biduuni can abiihi ounan ku jirin markaasuu yihi wahada asaxu can abiihi inaynan ku jirinoo asaxnimo badan ayb cilalulkabiirkana marka waat waa ku tilmaamay sidaasuu kale u tilmaamay ayb وbه qال أخبرnي cمر بن عثمان qال xdثna بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كربة qال نهى رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم عن الxريir نبgu wuxuu reebay xريirta والذhب iyo ذhبka ومyاثir النمور shabeelka barkimaha laga samaysto maqaarkiisa almayaahir marka waa jamcu miithara waxaana laga wadaa almaraakib ayb sumiyat mayaahira ayaa lagu magacaabay liwahaaratihaa yacni jileeceeda darteed marka mayaahir ilxumur waxaa la ysaga dhigaa marka salka ayaa la yskaga dhigaa marka ama la koraayo gaadiid marka far fardaha ama awrta iyo la fuulayo iyo ayaa waxaa laga dhigtaa wax marka ugu sokeeyo oo yacni markaa dabada qaabilayso ayb ayaa laga dhigtaa marka labadan xadiidkan kalena aan ku darno markaasaan macnihiisa tilmaamayaa wabihi qaala akbaranaa camr bnu cuثmaana qaala xadahanaa baqiyatu can baxiiri can khaalidi qaala wafd الmiqdaamu bnu macdi kariba calىa mucaawiyata ayuu usoo wafdiyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi anshuduka billaahi ilaahay ayaan kugu dhaarinayaa onama wax kaaga dalbanaya hal taclamu ma og tahay ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka nahaa can lubuusi juluudi الsibac dugaagga maqaarkiisa labisashadeeda inuu reebay wاlrukuubi calayhaa in dusheeda la fuulo yacni maqaarkii dugaagga in laga dhigta meel salka la saarto qaala wuxuu yidhi nacam hah waan maqle isagoo saa reebayo xadiidtan marka saddexda ah inuu dhex keeno baabkii aan ku jirnay oo maqaarka inuu ku daahiroobo magdeynta inuu dhex keeno marka maxaa laga qaadanayaa awalan akharu ahlilcilmi waxay u badan yihiin sababka loo reebay maqaarka duga sababka loo reebay maqaarka dugaagga ma ahan marka najaasadiisa marka la magdeeyo inuu najaas yahay darteed ma ahan in loo reebay ee waxa loo reebay waxay tahay oo keliya un min ziyi lcajab acaajimta ayaa habkaas u labisato habkaas u dhaqanto gaalada marka acaajimta ah khilaafan lahum ama mukhaalafo ayaga la khilaafayo darteed ayuu nebigu u reebay sala allahu calayhi wasalam ee ma ahan in loo reebay macno iyada ku jiro oo ma la magdayn karo oo najaasnimada ma ka baxayso iyo magdaynta ugama baxayso in la dhahayo ma ahan walidalika xadiidkii shalay aan soo marnay ibnu cabaas wuxuu ahaa ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur maqaar kasta oo la magdeeyo faqad tahur waa daahiroobay marka madaahibta ku jirta shalay aan sheegay saddex madhab inay ugu caansan tahay qolo iyaga markaa wixii dabqigaba arko qolo iyaga markaa dhahayo manduuqiisaas baa lagu qaadanayaayo wax kasta maqaarkooda marka la magdeeyo waa daahir iyo bacdi ahlilcilmi oo iyagu imaamu shaafici iyo uu ka mid yahay oo dhahayaan eyga iyo imaam maaligba eyga iyo doofaarka doofaarka imaam maalig wau la qabaa shaafici marka de eyga ayuu ku daray leanna eygu najaasa cayniyow qabaa cayntiisaa najaas ah eygii iyo doofaarkii oo ayaga noloshaba aan daahir ku ahayn ee markay dhintaan ka bacdina ma daahiroobi karaan oo waxay ka reebeen marka alkalbu waalkhinziir inta kale marka maqaarkooda marka ay baktiyaan haddii maqaarka laga fiiqo oo la magdeeyo daahiray ku ayuu ku noqdaa qowlka saddexaadna wuxuu ahaa in la kala saaro wixii wax la wixii la cuni karo oo un in la cunaa ay bannaan tahay oo la qalan karo iyo waxa aan la qalanin wixii la qala karo maqaarkooda ayaa magdayn ku daahir noqda amaa wax awalba in la cuno ay xaaraan ahayd maqaarkiisu ma daahirsamayo midkan axaadiidtaanayna deliishadaan qoladaas oo nahaa can juluudi sibaac ayay qoladaas xujaystaan iyo xadiidkii salamatu bnu lmuxabiq ee ahaa dakaatu juluudi lmaytati dahuuruhaa yacni marka dakaat haddii laga cabiray wixii de gowrac haddii lagu sheegay oo gowracii dabqigii ou la mid noqonayo wixii awal la gowraco jiray unbaa loo laabanaa waan xoolihii dheheen iyo wixii la mid ayb saddexdaa madhab baa ku jirtay marka laakiin axaadiidtan marka qolada dambaa xujaysato maadaama aan dugaagga la cunin oo xaaraan uu yahay magdayntiisuna inaynan maqaarkiisu uunan ku daahiroobaynin ayay ka fahmaan laakiin nahyigan cilladiisay ku xiran tahay cillada nahyigan maxay tahay culimada waxay leeyihin liannahaa ziyu lcajam min ziyi lcajam tashabuhaas darteed buuna nebigu u diiday ee macno najaas ku tacalluqo ma ahan sidaasaana xoog badan ayb qaala baabu nahyi can ilintifaaci bishuxuumi lmeytati iska reebidda la yska reebay can ilintifaaci in lagu intifaacsado bishuxuumi lmeytati baktiga baruurtiisa shayga neefku marku baktiyo baruurtiisa in lagu intifaaco iska reebidda la yska reebay wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa leythu عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رsuuل الlahi صلى اه علي وسلم نبigou maqlay cاam الفتحi markii maka la furtay huwa bimakata isagoo ku sugan yaqulu dhahayo in اllaha عزa وجل ورasuulahu alla iyo rasuulkiisa xarama bayca الkمri khamrada beeceeda ayay xarimeen khamrada marka beeceeda waxaa loo xarimay linajaasatihaa ayay leeyihiin in badanoo culimada ka mida qaarna lixurmatihaa ayay leeyihiin xaaraantinimada darteed ayb waxaa soo raacaya marka wax allaale wixii najaas ah oo dhan waa la raacinayaa marka mar haddii cillada la ogaaday walmeytati baktiga ayuu alla xarimay isagana najaasnimadaa loo xarimay baktiga iyo inuu yahay khamradu waxay matalaysaa mashruubaad meytaduna waxay matalaysaa marka aqdiya waa aqdiya khabiida daara waa wax qofka uu cuno oo dhibaayo najaasaysanna ayb meyta marka markii la yihi waxaa laga reebayaa malaayiga iyo ayaxa xullat lanaa meytatani wadamaani asamaku waljaraad faama almeytatani asamaku waljaraad meyta marka la yidhaahdana waxaa kaloo soo gelayo wax allaale wixii baktiyo ayaa meyte la yidhaahdaa oo aan gowrac uunan haleelin ama wixii gowrac awalba aan ku xalaal noqonaynin haddii la gowraco bakti unbay iska noqonayaan sida dameer haddaad qasho bakti unbuu iska ahaanaya wixii marka shuruudii dakaa gowraca sharciga shuruudiisa wixii khilaafsanna waa bakti unbaa laga soo qaadaya qof mushrig ah ama marka caabid wathan ayaa wax gowracay neef ari abuu gowracay waa iska bakti waayo qofka gowracayaa waxaa shardiga inuu noqdo muslim ama kitaabi ayb bisinkii baa kas looga tegay iyadoo jinni loogu dhowaanayo kale oo taqaruban liljinni cuntada noocaas oo kale wamaa uhila ligayr illaahi waa iska bakti waxyaabahaas oo dhan waxaa kaloo meyte noqonayo wixii neefka isagoo nool laga soo goostay maa quطica min albahimati wahiya xayatun fahuwa meyitun wاlkhinziiri doofaarkii beeciisii ayuu xarimay oo doofaarkii isagaa xaaraan ah linajaasatihi iyo walikubhihi hilibkiisa inuu uu dadka dhibaayo isaga marka beeciisiina marka waa la xarimay lafihiisa iyo hilibkiisa iyo qur-aanku inta badan walaxmal khinziiriyu sheegaa maadaama wax ugu badan uu yahay hilibka waxa asaga loo cunana ayba hilibka bis ay tahay ayaa looga soo qaaday maahane wax kale maqaarkiisa walaa lafihiisa wax xalaal ah ma jiraan wal asnaami iyo asnaamta asnaamta iyadana de waxay diintii bay dhib ku tahay maadaama di yacni diinkii ay ka ay dhibayso yaa la joojiyoo la xarimay waxaa looga qiyaas qaadanaa wax kasta oo qofka diintiisa dhibo in la gadaa ma bannaano kutubaha sixirka iyo kuwa khuraafaadka oo dadka caqiidada looga dhumiyo iyo waxyaabahan marka falsafada jaan oo diinta kasoo horjeeda iyo waxaasoo dhan kanoo kale ay galayaan leanna asnaam waxaa loo reebay diinkay dhib ku tahay wax allaale wixii diinka dhib ku ana kana looga qiyaasana faqiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah ara-ayta bal ii sheeg shuxuuma almeytati baktiga baruurtiisa fa inahu isaga yutlaa biha sufunu doonta doomaha ayaa lagu dhlagu dhaashaa oo lagu dhalaalsadaa wayudahanu biha aljuluud maqaarkana waa lagu jilciyaayo waa lagu subkadaa oo maqaarada la sameynaya ee marka la megdaysto iyaa la mariyaa oo waa lagu jilci waa lagu jilciyaa xoogaa wayastasbixu biha annaasu dadkana way hursadaanoo faynuusay ka dhigtaan ama shumac ayay ka dhigtaan fa qaala wuxuu yidhi nabiga sal ll slam laa maya huwa xaraamun waa xaaraam marka huwa damiirkaas meesha uu u noqonayaa la isku khilaafay imaamu shaafici isaga wuxuu u celinaa beeca oo wuxuu leeyahay laa huwa ayilbaycu beecu ilaa beecaa laga soo hadlaaya moogtaha huwa baycu xaraamun waaye marka waxyaabahaas in kastoo intifaacaas ay galaan haddana in la iibiyaa ma bannaano bakti liajli intifaaca dartiis in loo iibiyaa ma bannaano ee akharu lculamaana waxay leeyihin huwa intifaacu in bakti lagu intifaacsado xaraamun waayaba wixii isagoo meyte oo bakti ah in lagu intifaacsado waaba xaaraan laba mas marka meesha hadda haddii la yidhaahdo beeca keliya xaaraan ah intifaaci inuu bannaan yahay ay sheegeen ayaga waa laga fahmi karaa haddii damiirka intifaaca loo celiyana beeciina ma bannaana in lagu intifaacsadana ma bannaana waayo haddii intifaaciisiiba xaaraan laga dhigay beeciisiina waa xaaraan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam cinda dalika meesha agteeda nebigu wuxuu yidhi qaatala allahu lyahuuda yahuud allah lacnado in allaha caza wajalla alle lamaa xarama calayhim ashuxuuma baruurta markuu ka xarimay jamaluuhu waa qurxiyeen siday u qurxiyeenna waxay tahay waa dhalaaliyeen subag subag fadhiyo ayuu ahaa waa dhalaaliyeen saliidoo kaley ka dhigeen uma baacuuhu waa iibiyeen faakaluu hamanahu lacagtiisii bay cuneen marka marka si oo gayru mubaashir ah bay u cuneen badanaana alfaad keliya uun in layska fiiriya maahano qasadka shaarica aan la fiirinin yani shaarica maqsuudkiisu waa muhim ayb iyagii marka yahuudda markii xayrta laga xarimay waxay yidhaahdeen annagu xayr ahaan isagoo aan xayr ahaynaan isticmaalaynaa waa kululaynayaan marku saliid dareero ah ou noqdo waa iibinayaan lacagtay cunayaan hadhowna marka waxay leeyihin innaga kuma dhicin wixii ilaahay naga reebay waa xeeladaysi marka annahyu can ilintifaaci bishuxuumi اlmeytati waxaa muuqata huwa intifaaci buu u celinaya tarjamadii marka xadiidka meeshaas iska mudaabaqeynaya qaala baabu الnahyi can اlintifaaci bima xarama allahu caza wajal iska reebidda layska reebay caddaynteeda in lagu intifaacsado wixii alla ou xarimay sideedaba ilaahay hadduu shay xarimo shaygaa in lagu intifaacsado iyadana waa la waa lala reebay wbihi qala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahima qaala akhbaranaa sufyaanu can camrin can taawuus can ibni cabaasin qaala balaga cumara cumar waxaa soo gaaray ana samurata samurata bnu jundub baaca khamran inuu khamri iibiyey marka sidee khamri u iibiyey samurata bnu jundub saddex qowl ayaa ku jirto macnaha arrintan ta koowaad waxa ay tahay ahlu kitaabkii inuu uga qaaday qiimo ahaan jizyadooda oo intou markaa yacni khamradii ka qaaday oo uu khamradii qiiuu iibiyey qiimihii ka soo baxay oo jizyadii laga rabay u dhigmo ayuu ka soo qaaday arrintaana wuxuu u arkayay inay bannaan tahay markaas ahlu kitaabku marka maxaa yaa laga wadaa dadka gaalada ee muslimiinta ku hoos nool ee jizyada bixi jiray ilaa ayagu inay khamro iska cabaan ma loo diideynin bannaanka inay keensadaana laga mamnuucayo maogta ilaa jizyay bixiyaana nimankii marka jizyadii markuu ugu tegay inuu ka qaado ayuu wuxuu ku qiimeeyey khamri khamrigiibuu ayaga ka gaday isla ayaga lacagtiibuu soo qaatay marka waxayna ahayd calaa madhabi cumar sida xooga badanna ay tahay in asaga ounan gadin ounan maamulin geditaanka ee muxuu sameynayaa marka iyaga inuu yiraahdo idinka gada aniga qarashaan idinka rabaa lacag caddaana siiyo sidaas inuu dhahaa laga rabay kitaabul amwaal abuu cubeyd wuxuu keenayaa ahar cumar inuu dhihi jiray dadka markuu diraayo oo jizyada iyo soo aruurinayaan wuxuu dhihi jiray marka wulluuhum ayaga u dhiiba oo ayaga ha tawaliyaan ha maamulaan khamrada gedideeda ilaa isaga khamradii cabitaanka cabiddeedii iyo waxaa lagama reebaynin marka uu daarul islaam ku dhex jiro oo jizye uu bixiyo bannaanka inuu keeno unbaa loo diidayey marka in la yidhaha adiga idinka iska iibiya dhexdiina annaga qarashaan idinka rabnaa saasay ahayd ee ma ahayn inuu isaga inta khamrigii qaato oo ayaga la baashiro beeci isaga cumar marka taasuu diidaayey sidaasuu marka u canaantay qowlkaas marka ibnuljawsi yaa sheegay bacdi ahlilcilmi buu ka xikaayooday waana rajaxay qurdubina kan ayuu rajaxay sida uu khamriga ku gaday marka sidaasuu ka dhigay ee macnaha labaadna waxa uu yahay khadaabi baa wato oo wuxuu leeyahay waxaa suuragala marka inuu casiir ka iibiyey qolo markaas yacnii khamri ka dhiganayso oo gaalo ah casiirkaas marka intay ka gateen keydsadeen markii dambe uu khamri u noqday isaguna markaa yacni arrintaana inay bannaan tahay inuu u haystay oo khadaabi wuxuu yidhi yajuusu an yakuuna baaca alcasiira miman yatakhiduhu khamran qof khamri ka dhiganayo cinab ama casiir ayuu ka gaday casiirkuna de khamri waa lagu magacaabi karaa oo inii araanii acsiru khamran uu yidhi naa waxaan is arkaya ama aan ku riyoonaya anoo cinab miiraayo khamrada marka cinabkii baa khamri lagu idlaaqa marka casiirkii in khamri lagu idlaaqaa waa wey wax jira waay luqatan marka khamri buu gaday wax uu gaday khamro lagu sakhraamayo ma ahane casiir cinab iyo ayuu gaday laakiin wuxuu ka gaday qof khamri ka ka dhiganayo ka yeelanayo markaa weliba wuxuu yihi walaa yudanu bisamurata أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها وإنmaa baaca alcasiira suuragal maahan buu leeyahay khamradii oo xaaraantinimadeedii shaa'ic noqotay inuu samuro ou khamri khamri ah uu iibiyo waa waxaas baciid waayuu yidhi na macnaha saddexaadna in laga wado khamradii ayuu khal ka dhigay markii uu khal ka dhigay kadib ayuu gaday madhabka cumarna wuxuu ahaa khamrada inaan khal laga dhigin ayb saddexdaas wej ayaa marka lagu kala sheegay balaga cumara cumar waxaa soo gaartay ana samurata baaca khamran inuu iibiyey qaala wuxuu yihi qaatala allahu samurata samura allah dagaalo alam yaclam miyounan ogeyn an miyounan ogaanin ana rasuula allahi sal l slama qaala inuu nebigu yidhi qatla اllah اlyahuuda xurimat calayhim الshuxuumu baa laga xarimay fajamaluuha waa waa qurxiyeen qaala sufyaanu yacni adaabuuha waa dhalaaliyeen bal xadiid baaba wuxuu ahaa in allaha tacaala idaa xarama akla shayi xarama hamanahu ilaahay hadduu shay cunistiisa xarimo lacagtiisuna waa xaaraan ayb marka meesha waxaa laga qaadanayaa shayga muxaramkaa inaan lagu intifaacsan karin laakiin ashyaada ogow xaaraanta laga dhigaayo shay baa waxaa dhici karto min wajhinna inuu xalaal u yahay min wajhin aakharna uu xaaraam yahay oo maalan waxaaba ka mid a dahabka dahabka inuu nin labistaana waa xaaraam naag inay labisataana waa xalaal dahab marka mala ma lagu intifaacsan kara miya marka waa lagu intifaacsan karaa shaygu haddii uu yahay intifaac bannaanna uu leeyahay intifaac xaaraanana uu leeyahay waa la gedi karaa culimada qaar waxay yidhahdaan qof aada is leedahay laakiin intifaacii xaaraanta oo ku qabsanaa waracu wuxuu keenaa inaan laga gedin adiga inaad dadka warwarsatana qasab ma aha war waxaan maxaad ku sameyn rabtaa sayd yeeli rabtaa inaad dhahda ma aha qofku waa iibi karaa shaygii laakiin aan isticmaalkiisu kulliyanba uu xaaraan yahay sida khamrada oo kale iyada hamankeeda marnaba ma banaanaanayo qaala baabu lfa'rati taqacu fi samni dooliga subaga ku dhacayso dhexdiisa wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa sufyaanu can الzuhriy can cubayd اllahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin can maymuunata ana fa'ratan waqacat doole ayaa waxay ku dhacday fii samnin subag famaatad waa dhimatay marka waa dhimatay macnayadeeda waxaa weeyaan waa ku baktisay markay baktisana maxay noqonaya najaas fasu'ila nabiyu sal l slam nabigaa la su-aalay faqaala wuxuu yihi alquuhaa tuura iyada iyo wamaa xawlahaa agagaarkeeda wixii ah wakuluuhu inta kalena marka cuna ayb marka wakuluuhu waa iska amru ibaaxa waaye iyo qofku haddii uu doono waa iska daawa hadduu ka shakiyo ama ka ashasho waa ka tegi karaan hadda waxaa laga hadlaa sharci ahaan ma banaan tahay mise ma banaana ayay ku salaysan tahay xadiidkan marka hadda ma kala saarin inuu subag fadhiyo yahay iyo inuu yahay subag aan fadhinin oo markaa dhalaalsan wbihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim addowraqiyu wamxamed bnu yaxya bni cabdillaahi annaysaburiy can cabdiraxmaan can maliki can الzuhriyi can cubayd illahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin can maymuunata ana nabiya sala اllahu alayhi waslama su-ila can faaratin doole ayaa wax laga weydiiyey waqacat fii samnin jaamidin ku dhacday subag fadhiyo riwaayadan waa cadaysa marka faqaala khuduuhaa qaada iyada iyo maa xawlahaa dhinacyadeeda wax ah fa alquuh tuura marka haddii subag ou fadhiyo jaamidkaas marka mafhuum ma leeyahay haa waayo haddii ou jaamid ounan ahaynoo dareero ou yahayo saliid ou noqdo subaga ee bahal ou galo ou ku baktiyo bahalkaasna ounan ahayn cayayaan iyo waxaas ounan ahayn ee bahal weyn ou yahay najaastii meel walba waa u gudbay ilaa wixii waa wax dhalaal biyo ah ama oo dhalaalsan wa laakiin marka uu jaamid yahay ounana ku rafanin ee meel un marka uu uga baktiyo inta u dhow inta la gooyo lala tuuro inta kale najaasteeda ma la xukumayo markaas ayb xadiidka marka riwaayadii hore ayb riwaayadan malig waa riwaayadii horena ibnu cuyayne ahayd ibn cabdilbar wuxuu yihi haakada rawaa yaxya hada alxadiida fajawada isnaadahu waatqanahu can maliki can ibni shihaab can cubayd illaahi can ibni cabaasin can maymuunata jamaaco badan baana ku raacday oo cabdiraxmaan ibnu mahdi waaba kan riwaayada cabdiraxmaan wa cabdullahi bnu naafic washaafici wa ismaaciil bnu abi uways wa saciid bnu abi maryam intaasba waa mutaabiceeyeen khilaaf ayuu sheegay marka wuxuu yihi wahada اضiraab shadيid can maliki fi isnaadi hada اlxadiiث wallahu aclam wالsawaabu fiihi ma qalahu yaxya waman taabacahu sawaabkuna waa sidaan ibn cabaas can maymuuna wbihi qala akbarana khushaysh bnu asrm qala xadaثna cabdالraزaq qala akbaranii cabdالraحman bni buudaweyhi buudaweyhina waa la akriyey buuduuyahna waa la akriyey siyaal kalena waa loo dabdiyay ana macmara dakarahu can الzuhriyi can cubayd اllahi bn cabdillaahi can ibni cabaasin can maymuunata can الnabiy sal ly slam anahu su'ila can اlfa'rati taqacu fi الsamni faqaala in kana jaamida faalquuha wamaa xawlaha wain kana maa'ican falaa taqrabuuhu uu kala saaray marka macmar hadduu maa'ic yahay oo dareero uu yahay ha u dhowaaninina alimaam moxamed ibn yaxya duhli oo zuhriyaadka iskale oo xadiidka zuhri aad u yaqaanay wuxuu yidhi xadiidu macmarin ayضa can الzuhriyi can saciidi can abi hurayra can الnabiy sal l slam maxfuudun dariiqanna waa jiraa dariiq kale oo abu hurayrana waa jiraa hadda kan waa xadiidi maymuuna macmar marka an ariiq yani min dariiqi abi hurayrana wuu soo wuu ka soo saaray waariiqaani cindanaa maxfuudaani ayuu yihi marka labada dariiq agteenna maxfuuday ka tahay laakiin ziyaadada jaamid iyo maa'ic in loo kala saaro ibnu xajar baa aada uga hadlay inaynan maxfuu marfuuc ahaan maxfuud kuma aha waana sawaaba fiiha alwaqfu cala bni cumar dareere iyo jaamid wax u kala soocay labada ibnu cumar waayo ee nebiga marfuuc uma aha sidaasuu rajaxay ibnu xajar wbihi qala akbaranaa slmt bnu axmed bni sulaym bni cثman alfawziy huwa alxamsiyu saduq rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanaa jadi اlkhaطaab khaطaab marka waa awowgii sulaym waaye laftiisa sulaym bnu cثmaan alfawziy khaطaab bnu cثmaan alfawziyna waa la yidhah wahuwa hiqat اkhtalaطa qabla mowtihi abu daawud iyo nasaa-i baa u wariyaa qala xadaثna mحamed bn ximyara wahuwa saliixiyu اlximsiyu saduq qala xadaثna haabit bnu cajlana qala samictu sacيid bna jubayri yaqulu samictu bna cabaasi yaqulu ina rasuula اlahi sal ly slm mara bcanzi maytati nabigu sal ly slam wuxuu soo maray neef ari ah oo baktisay baktiyey faqaala wuxuu yihi ma kana clى ahli hadihi shaati dadka ridan dadka iskale maxaa dushooda ahaanayo low intafacuu biihaabiha hadday ku intifaacsadaan haraggeeda maxaa ku dhici lahaa macna waxba kama beelayno kuma dhicilayno waa intifaacsan karin waa soo marnay marka xadiidkan qaala baabu اdubaabi yaqacu fi اlinaa tixsiga weelka ku dhacayo wbihi qala akbarana cmru bnu caliyin qala xadaana yaxya qala xadaana bnu abi diibin qala xadaanii saciid bnu khaalidin can abi salamata can abi saciidin alkhudriyi can الnabiy sal l slama qaal ida waqaca dubaabu tixsigu hadduu ku dhaco fii inaai axadikum midkiin weelkiisa haddii uu ku dhaco falyamqulhu ha muquuriyo oo ha dhexgeliyo ha dhexgeliyo ayb min almaqli marka maqla shaya fi shayi yamqulhu maqlan ay hamasahu waa tiimbinta ha tiimbiyo ayb marka bacdi riwaayaat baa marka waxay tilmaamayaan labada garab midna cuduruu ku wataa midna wuxuu ku wataa caafimaad wuxuu ku dhowrsadaa marka yataqi bijinaaxihi aladii fiihi daa midka jiran ayuu ku dhowrsadaayo sharaabka kuleylkiisa iyo khatarta iyo kaasuu iskaga ilaaliyaa marka midkaasuu horgelinaa kan kalena waa taaganay ayb marka marka la dhexgeliya marka cudurkiisii iyo waa tegayaan marka meeshan hadda wuxuu u keenay imaamu nasaa-i tixsiga iyo wixii la mida oo dhiig dareeraya aan lahayn hadday cabitaan ama sharaab ama ay wax ku dhex dhacaan inaysan najaaseynaynin oo sida dooligoo kale inaynan ahayn ayuu u keensaday meeshan wajhu dalaaladana waxay tahay falyamqulhudaas yacni ha ku tiimbiye marka la leeyahay sharaabka waxaa dhici karta sharaab kulul inuu yahay tixsiguna waa iska daciif haddii la dhex geliyo inuu ku dhimanayo waa badan tahay meesha inuu ku dhimanayo waa badan tahay haddii marka hadduu ku dhex baktiyo najaas own ou ka dhigaayo sharaabka nebigu maba amreenba soo maaha ilaa wax in lasii najaaseeyey lama rabe wajhu dalaalada marka halkaas waa ayb culamada marka tixsiga waxay uga qiyaas qaateen maa laa nafsa lahu saa-ila wixii dhiig dareeraya iyo aan lahayn ayay uga qiyaasteen markaasna waxaa weeyaan dee waxaa loo yeelay hadda sidaan ma laga faka karo arrin laga baxsan karo ma ah laakiin tixsiga isagoo de baktiyey haddaad soo aruursato adiga aada sharaab ku dhex ridato lama rabta آخر kتاب العقيقة والفرع والعتيرة هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه